dhammaysta adduunka haweenkaba dhaaftay ee uu quruxoo dhan raxmaan u dhammeeya adaadaga dhuuxa dhammaysta adduunka haweenkaba dhaaftay ee uu quruxoo dhan raxmaan u dhammeeya adaadaga dhuuxa habeen dhinaca rabtiya laabtaa inaanka dhaxa dhaabtii nabarweye nabarweye habeen dhinaca rabtiya laabtaa inaanka dhaxa dhaabtii nabarweye nabarweye habeen habeen habeen unooy dhinaca rabtiya laabtaa inaanka dhaxa dhaabtii nabarweye nabarweye intaan dhulka hoose la dhigin ruuxdayda u noqo u noqo u noqo u noqo dhakhtarkeeda dhayo abidowra intaan dhulka hoose la dhigin ruuxdayda u noqo u noqo xabiibi u noqo dhakhtarkeeda dhayo abidowra noqo dhakhtarkeeda dhayo oo aabid dhowra u noqo dhakhtarkeeda dhayo oo aabid dhowra noqo dhayuhu araggaaga haddaysan ku dhaadan qalbigu ma dhammaysna waxbaa ka dhinaada macaan ka dhantalma dhayuhu araggaaga haddaysan ku dhaadan qalbigu ma dhammaysna waxbaa ka dhinaada macaan ka dhantalma dhanka wadnahayga dhumaha sanbabkayga dhammaanba jirkayga adaa dhexlayoo leh oo leh dhanka wadnahayga dhumaha sanbabkayga dhammaanba jirkayga adaa dhexlayoo leh oo leh dhanka dhanka wadnaha unooy wadnahay dhumaha sanbabkay dhammaanba jirkay adaa dhexlayoo leh oo leh oo leh la dhigin ruuxdayda u noqo u noqo u noqo u noqo dhakhtarkeeda dhayo abidowra intaan dhulka hoose la dhigin ruuxdayda u noqo u noqo xabiibi u noqo dhakhtarkeeda dhayo abidowra u noqo dhakhtarkeeda dhayo abid dhowra u noqo dhakhtarkeeda dhayo abid dhowra